أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعيin أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suurati yunus waxaan noo soo dembeeyey aayadihii ku saabsanaa mushrikiinta iyo degdegsigooda ay degdegsanayaan cadaabka iyaga oo markaa sukriyo iyo jees jees oo cadaab ma jiro bacthina ma jiro iyagoo kala jeeda arrintaa allana subxaanahu watacaala uu yidhi haddii cadaabku uu yimaado ama uu idinku dhaco markaas waad rumaynaysaan waxaana la idin dhahayaa al-aana waqad kuntum bihi tastacjiluun hadda miyaad rumaynaysaan cadaabkii iyo bachigii idinkoo awal soo degdegsanayey markii cadaabka iyo xisaabta iyo ay timaadana kuwii shirkiga la yimid cadaab ay ku waaraan ayaa asiibi doono oo ay gelayaan marka aayadahaasay aayaddanna lasii socdaan marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wayastanbi-uunaka way ku khabar weydiinayaan waa ku su-aalayaan oo arrinta khabarkeeda ayay kaa rabaan axaqun xaq miyaa huwa bachigu isaga ama huwa cadaabku xaq miyaa oo ku dhab ah oo imaanaya miyaa sidaasay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa ii nacam haah warabbii rabbigay baan ku dhaartay innahu isagu la xaqun weeyaan mid dhab ahoo xaq ah oo aan baatil ahayn wamaa antum idinkuna ma tihiin bimucjiziina kuwa alla cajsi gelin karo oo ilaahay kama fakan kartaan mana cajsi gelin kartaan dayb marka alla wuxuu leeyahay wayastanbi-uunaka ey yastakhbiruunaka khabar iyo war ayay adiga ka ayay adiga kaa dalbayaan waxayna dhahayaan axaqun mid xaq ah miyaa huwa waxaan aada noo yaboohaysid ey axaqun maa wacadtanaa waxaad noo yaboohday mid xaqa oo dhab ah miyaa waxaad noo yaboohdayoo min alcadaabi iyo walbacthi ah cadaab iyo bacthi qul waxaad tidhaahdaa adigoo u jawaabaya ii nacam ii marka waa kelmad markaa nacam la macno ah eewaana markaa shay hubaal ahoo dhab ah weeyaan marka wacdiga ballanqaadka iyo waxyaabaha alla uu yaboohayo ee calaa lisaani nebiyihi uu ku yaboohayo inay dhab yihiin dayib wa rabbii baan ku dhaartayee sidaas dheh marka ayaddanna bacdi bay ka warramaysaa waqaala aladiina kafaruu laa taأtiina asaacatu qul balaa warabbii zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii saddexda aayadba nebiga waxaa lagu yidhi waxaa ku tiraahdaa haa wa rabbi baan ku dhaartay rabbigaaga ku dhaaro marka dhaarashada uu rabbi ku dhaaranayana waxay keenaysaa waxaan wax la hubo inay yihiin waan wax shakiya marnaba aanu ku jirin bacdiga inahu isagu laxaqun inahu yacni waxaan idiin yaboohayay ama cadaab ah amase bachiga iyo isa soo bixinta laxaqun mid dhab ah weeyaan wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina ilaahay kuwii cajsi gelinayo ka roorayo kuwa ka fakan karo ama cajsi gelin karo idinku ma tihiin alle walow ana likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadat bih وأsروا الندامة لma rأوا العdاab وqضya bynhm bالqسط وhm la يظلmuun walow hadii ana لkuli nafsi naf dhammaanteed oo u sugnaan lahaa nafta oo dalamad shirki fashay maa hadduu u sugnaan lahaa shay fi lardi dhulka korkiisa ah dhammaantiis laftadad way isfuran lahayd bihi shaygaa bay isku furan lahayd wa asaruu waxay muujiyeen annadaamata qoomamo ayay muujiyeen oy bannaanka keeneen lamaa markii ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen waqudiya waa la xukumay beynahum iyaga dhexdoodana waa la xukumay bilqisdi cadaalad ayaa lagu kala xukumay dhexdooda wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo qiyaamaha marka ay degdegsanayaan iyo marka la tago cadaabku wax allaala waxa dhulka yaallo hadday haysan lahaayeen cadaabka waa iskaga furan lahaayeen marka taab waa la tilmaamayaayo wuxuu leeyahay alle walow ana likulli nafsin naf dhammaanteed hadduu u sugnaan lahaa nafta oo dalamad dulmisay oo dulmi fashay dalamad marka alimaamu tabari wuxuu leeyahay wa dulmuhaa hunaa dulmigeeda meeshan aayaddan cibaadatuhaa waa caabudidda ay caabuday gayra man tustaxaqu cibaadatuhu ciddii cibaadadiisa la mutay geyrkiis ay caabudeen iyo wa tarkuhaa daacata man yajibu calayhaa daacatuhu iyo ka tegista ay ka tagtay axadkii inay adeecdo naftu ay waajibka ku ahayd tegis ay ka tagtay ayay daalimad ku noqotay nafsadani marka dulmiga aayadda ay sheegayso shirki inay fashay oo meeshii cibaadada ay ahayd oo allah iska lahaa cibaadada keliya intay ka qaaday meel kale dhigtay amase macnaha inay meeshii daacada lahayd ee allah subxaanahu watacaala ayay ahayd in la adeeco daacadii bay marka shayaadiin iyo meel kale ag dhigatay oy u dhiibatay ayb dulmiga marka aayaddan ay tilmaamaysa kaas walow haddii ana likulli nafsin naf dhammaanteed oo u sugnaan lahaa nafta oo dalamad dulmi fashay oo shirki la timid maa hadduu u sugnaan lahaa ayladii kii fil ardi dhulka korkiisa ahaaday hadduu u sugnaan lahaa laftadad way isfuran lahayd bihi maagaabay isku furan lahayd waxaa dhulka korkiisa yaalloy heli karto kulligiis waa isku furan lahayd xadiid baa marka wuxuu leeyahay bukhaari ku sugan nabiga sala allahu alayh waali wasalama qiyaamaha marka la tago gaalkii waxaa la dhahayaa maanta haddii dhulka muggiis aada haysan lahayd waxa yaallo ma isku furan lahayd oo cadaabka ma iskaga furan lahayd oo ma bixin lahayd haah buu dhahayaa markaasuu alla leeyahay wax ya wax ka yar ayaa intaa lagaa dalbay oo lagu su-aalay adduunyada intaad joogtay adoo fursad haysto waa diiday waa maxay inaad allihii ku abuuray xaqiisa siiso war allihii adiga ku abuuray xaqiisa sii wax culus oo dhib badan maaha garna maahan in la diido marka intaa nin diiday maanta dhul korkiis waa bixinayaa waxa yaalla inaad tiraahdid xaq iyo marka dow iyo gar maahan ba alla marka uu leeyahay subxaanahu wa tacaala ayb marka laakiin hadday dhici lahayd waa isfuran lahayd waa nafta nacam oo waxaa dhul yaal waa isku furan lahayd ayb adduunyadan baa marka dhimashada iyo geerida layskugu yimaado ama khatartu timaado waxa adduunyo qofka uu haysto waa isku furanaya si uu u noolaado cadaab weynin badan maxaad umalaynaysaa marka wa asaruu waxay muujiyeen annadaamata qoomamo iyo shallay bay muujiyeen ereygan wa asaruu waa min al addaad waa ereyada marka laba macnoo liddi isku ah uu faa-iideeyaa ereygan min al addaad ayaa la yidhaahdaa oo asara bimacnaa adhara waa muujiyey waa la dhahaa asara bimacnaa akhfaa waa qarsadayna waa la dhahaa meeshan marka aayaddan labada wejba waa iska ixtimaali kartaa oo in la yidhaahdo wa asaruu waxay bannaanka soo dhigteen ay muujiyeen annadaamata shallay oo markaa shallaydaasi maxay bannaanka usoo dhigayaan oo ay u muujinayaan oo ay bannaanka u keenayaan macnuhu waxa ay tahay waxay bannaankii u keenayaan de inay ku ciil baxaan oo ay marka iska dhigaan dad too toosayo oo ay ka xumaatay ayay bannaanka usoo dhiganayaan ayb haddii la yidhaaha wa asaru nadaamata shallay bay qarsadeenna mufasiriintu waxay ku macneeyaan dadkii waa ru'asaday leeyihiin kuwaani dadkii madaxda loo ahaa ee hayaraaca ahaa oo ayagu ay dhumiyeen inay arkaan ma rabaan marka oo ay shallay iyo qoomamo ay xaaladkan ku arkaan si aan marka kuwaasi aynan ugu daawanin waxyaabahaas waa qarsanayaan ciilkooda marka yaan la idin arkin oo dadkii aada dhumiseen adduunyada markii la joogo idinka hooseeyey maanta yaynan idin arkin taa darteed bay u qarsanayaan shallayda marka haddii qarsi lagu macneeyo sidaas waay laakiin abu xayaan arrintaas isagu wuxuu leeyay macno weyn ma laha sababta waxay tahay wa asaruudan kuwan shallayda iyo qoomamada la imaanayo maahan hal qeyb oo dadka ka mida bis ma aha dadka ru'aasadaee madaxdaa keligood maaha kulligood waay leanna maxaa yeelay waxaa isla socdo walow ana likulli nafsin dalamat maa fi lardi dalamad bay ku cadfan tahay dalamadna waxaa marka ay u tahay sifo jumlada ay u tahay nafsintaas nafsintana kullu ayaa loo idaafeeyey marka kulla nafsin waxay ke walow ana likulli nafsin cumuumaa ku jiro waxa marka haddii cumuum ou sifo u noqdana isaguna cumuumaa ku jirayo meeshaa marka waa asaru nadaamata ru'aso iyo mar-uusiinba way soo gelayaan labadaba shallayadu waa haysaa ee qolo keliya gooni kuma aha marka waxaad moodaa macnaha marka wa adharuuda inay aada u xoog badan tahay ayb oo macnuhu marka uu noqdo wa asaruu waxay bannaanka soo dhigteen ay muujiyeen qolo kastaa kuwii madaxda loo ahaa iyo kuwii madaxda ahaaba annadaamata shallay iyo qoomamo lamaa markii ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen waqudiya waa la kala bixiyey beynahum iyaga dhexdooda waa la kala saaray bilqisdi cadaalad baa lagu kala saaray wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo alaa ina lilahi maa fi الsamaawaati wاlardi alaa ina wacda allahi xaq walaakina akharahum laa yaclamuun alaa hooy ina lilaahi alla unbou u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat korkooda dhexdooda ahaaday iyo walardi dhulka korkiisa waxaa ahaaday alla keliya unbay u sugnaadeen alaa hooy ina wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun weeyaan mid dhab ah waaye walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga huwa alle yuxyii waa noolaynayaa wa yumiitu waa dilayaa wa ilayhi isaga xaggiisa unbaa turjacuuna la idiin celinayaa aayaddan marka iyo kuwii hore calaaqada ka dhexaysa waxay tahay waxa ay nebiga su-aalayeen muxuu ahaa wayastanbi-uunaka axaqun huwa axaqun hu wacdigan iyo yaboohan iyo ballanqaadkan dhab ma yahay aayaddanna marka waxay leedahay war allihii dhulka iyo cirka mulkiya wuxuu ku leeyahay milki oo isaga iskale dhul iyo cir tasarufka iyo maamulkana keligiibaa iska lehoo mulku samaawaati waalardi alla mulkigiisa unbaa jiro ayb sida mulkiga alle ounan daah idinkaga saarnaynoy xaqiiq ou u yahay ood u arkaysaan axadka awooddaas lehoo mulkigaas leh ee ballanqaadkiisu inuu dhaboobo maxaa u diidi karaan yaa ka celin karo ka baajin karo samaawaad dhul iyo cirba mulkigiisa isagaa haysta iska leh calaaqada marka ayadihii horey tan ka dhexeeya ta meesha sidaas u hay alaa hooy in alaa hooy ina lilaahi alla unbuu keligiis u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ahaaday oo mulki cir yacni ciraryaalo iyo waxa ku dhex jiree dayixii iyo xidigihii iyo qoraxdii iyo malaa-igtii iyo carshigii iyo kulli allaa iska leh waalardi dhulka korkiisa waxaa ahaaday alaa hooy ina lilaahi alla unba u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday waalardi dhulka korkiisa ahaaday alaa hooy ina wacdallaahi alla yaboohiisa iyo ballanqaadkiisu xaqun weeyaan mid dhab ah oo cid ka celin kartaa ka baajin kartana aanay jirin walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga oo xaqiiqdaasi ma hayaan waay badankood huwa alle yuxii huwa isagaa yuxyii nooleeyo wuxuu doono wa yumiitu isagaa dilo oo dadku markay dhimanayaan kalama tashto marka uu nooleynayo xayaatada uu gelinayana lagalama tashto iyaga dhanba waa la maamulaa marka wa ilayhi ilallaahi alle intii kaa unbaa turjacuuna la idiin celinayaa yaa ayuha annaasu qad jaa-atkum mawcidat min rabbikum washifaaءu lima fi اsuduur wahudan waraxmat lilmu'miniin yaa ayuhaa hoy annaasu dadow qad xaqiiqe ah jaa-adkum waxaa idiin timid idinka mawcidatun waanaa idiin timid waanada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wa shifaa-un daawo ayaa idiin timid limaa kii daawo u ah fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugan wahudan hanuun ayaa idiin yimid waraxmatun naxariis ayaa idiin timid wahudan weeyaan dha qur-aanku iyo waraxmatu naxariis lilmu'miniina buu u ahaaday ayb qul waxaa tiraahdaa liyafraxuu ha farxeen bifadlillaahi ilaahay fadligiisa ha ku farxeen wa biraxmatihi naxariistiisa ha ku farxeen fa bidalika kaagaas falyafraxuu ha ku farxeen huwa isagaa khayrun ka khayr badan mimaa kii ka khayr badan yajmacuuna ay ururinayaan labadan aayadoodna wuxuu alla ku tilmaamayaa qur-aanka xaqiiqdiisa waxaa la rabaa marka risaalada dee nebiga in la sugo waxay ku xiran tahay waxa uu la yimid ee qur-aankii sugayay in isaga la sugo qur-aankiibuu marka alla subxaanahu watacaala uu ka warramaya axwaashiisa alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy annaasu dadow qad xaqiiqe ahee jaa-adkum waxaa idiin timid idinku mawcidatun ay tadkiratun waano ayaa idiin timid min rabbikum xagga rabbigiin idinkaga timid min rabbikum marka jaa-adkum aan ku tacallujinaynaa ayb wa shifaa-un baa idiin yimid daawo ayb yaa xagga rabbi idinkaga timid limaa kii daawo u ah fi suduuri laabaha ku sugan marka waxaan laabaha ku sugan qur-aanka waxaa lagu tilmaamay inuu waano yahay tadkiro oo qofkii marka waansan rabo waa ugu filan yahay fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid ee dhinac kalena qur-aankii waa daawo oo wuxuu daawo u yahay waxa laabaha ku jiro min ay wa shifaa-un limaa fi suduur ay dawaa-un liljahli qur-aanku wuxuu dawo u yahay jahliga leanna jahligu qalbigu ku dhex jiraa ayb ay shifaa-un licamal quluub quluubta indhala-aanta ku dhacdo qur-aanka unbaa daaweyn karo ayb sadriga marka laabaha waxaa looga cabirayaa qalbigu xabadkuu ku dhex jiraa oo meesha waxa laga fahmaya qalbiga xabadka ayuu ku dhex jiraayo waa wadnaha ayb isaguna marka sadriga iyo laabtuu ku jiraa ayb marka alla wuxuu leeyahy shifa limaa fi suduur sidaasu u yidhi ayb wa huwa acazu mowdicin fi linsaani lijiwaari lqalbi laabtuna qofka meesha ugu fiican waayo qalbigay deris la tahay ayb meeshaa marka qur-aankii waxaa laga cabiray mawcido inuu yahay waano xagga rabbi ka timid iyo wa shifaa-un lima fi suduur suurat lisra-na alla wuxuu yihi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa-un waraxmatu lilmu'miniin dadkii mu'miniintaa marka wuxuu u yahay dawow u yahay iyo caafimaad daawadaas marka jasadka aayaddaa marka si caamay uga uga hadashay jirkuna daawo u yahay qalbigana daawo ayadana si gaar ahaaneyd qalbigii bay tilmaantay qalbiga marka wuxuu ka daaweynayana waa shakiga iyo shubhada oo qofku haddii shaki galo qur-aankaa daweynayo oo daweynta uu daweynayaana waxay tahay inuu qur-aankii fahmo uu dhageysto markuu qur-aanka si fiican u dhageysto si saxa macaanida iyo muraadka alleh iyo rasuul ka leeyihiin fahmo qur-aankani marka waa ku dawoobayaa qofka shakiga iyo waxa ku jiray qurunka iyo falsafadda iyo gaalnimada iyo waxyaabahana waa daweynaya haddii si dhaba loo fahmo ciddii ilaahay waafajiyo tawfiiq uu ku siiyo ayb waxyaabaha kale laabta cudurada kale laabta ku dhacee walbahaarka iyo walwalka iyo waxyaabahaasna qur-aankii waa daweynayaayo aladiina aamanuu watadma-inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma-inu lquluub marka xanuun haddii laabta uu hayana waa daweynayaa qur-aanka laabta haddii shaki iyo shubha waxaan diin ahayn diin looga dhigayna qur-aankiio si dhaba loo fahma waa looga daawoobaa waana kaa furfurmayaa ishkaalkaas iyo waxyaabahaas mar haddii marka hadda aayaddan alla uu tilmaamay wa shifaa-un limaa fi suduur uu yidhi waxaad dareemaysaa qalbigu inuu xubin muhiima inuu yahay leanna qur-aanku jasadkaba daawo waa u yahay laakiin qalbigaa lasoo qaaday aayaddan keliya leanna qalbigu waa sayidul acdaa isagu hadduu xumaado acdaadu waa xumaanayaan xubnaha kale hadduu isagu fiicnaadana waa fiicnaanayaan xadiidkii nebigana waa tuu ahaa alaa waina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu xubintaa marka waa qalbiga ayb saasaa marka limaa fi suduuri loo yidhi qofku marka hanuunku waa inuu qur-aanka ka raadiyo dadka qaar baa marka ay hanuun iyo wax rabaan inay raadiyaan meel kaley ka goobaan oo ay ka raadiyaan hanuunka marka meel kale ma yaallo kalaamka allou ku dhex jiraa qofkii kalaamka alle hanuun ka waayeyna meeluu ka helaya maba le hela nacam ayb oo dadka qaar waxaad arkaysaa anigu qur-aanka ima karow ku leeyahay nacam qur-aanka ima karo maxaa ku kara haddii la yidhaahdo wuxuu leeyahay xikamtii hore iyo wixii dadkii hore laga soo guuriyey iyo yacni waxyaabahaasa i karay uu leeyahay nacam ee qur-aankani wax dawaahir unbau ka waramaa dawaahirtaasna annaga waxba waxaa loogu talagalay dadka in lagu cabsiiyo un keliya si ay dadku u wanaagsanaadaan dadkaasi dad qur-aanka u dani xumeeyey waaye qur-aanku waa kalaam alle allah ku hadlay wuxuuna ka tilmaamay walow ana qur'aana suyirat bihi اljibaalu aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmowta haddii wax la akriyo oo intaa ta'hiirkaa yeelan karo hadduu jiri lahaa lakaana hada lqur'aan ayb oo qur-aankii marka yacni taahiir xoog badan buu leeyahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illah ee qofkan isagii baa wax kale ku dhaceen inuu qur-aanka isku daaweeyo weeyaan marka ayb wahudan wahuwa qur-aanku hudan hanuun waaye waraxmatu naxariis weeyaan lilmu'miniina buu u yahay tii hore caam baa laga dhigo mawcidatu min rabbikum wa shifaaun limaa fi suduur baa la yidhi wahudan waraxmatuna lilmu'miniina layidhi towfiiqdii iyo mu'miniinta yaa alla uu siinaya qul bifadlillaahi wa biraxmatihi ba-dan ku jirta bifadlillaahi waxaa lagu tacallujinayaa ficil muqadar ah oo macnuhuna uu yahay liyafraxuu qul waxaad tiraahdaa nebiyow liyafraxuu ha farxeen bifadlillaahi ilaahay fadligiisa ha ku farxeen wa biraxmatihi naxariistiisa ha ku farxeen sidaa ku dheh marka fadliga alle iyo naxariista alle maxaa laga wadaa mujaahid iyo qataada waxay yidhaahdeen fadlullaahi waa aliimaan fadliga alle waa iimaanka wa raxmatuhu naxariista allena waa alqur'aan abuu saciidin alkhudri waxa uu yidhi fadlullaahi alqur'aan fadliga aayadda sheegtay waa qur-aanka wa raxmatuhuna an jacalanaa min ahlihi naxariistuna waa inuu alla naga dhigay ahlulqur'aan dad qur-aankan aaminsan qur-aan ka dhigtay aqriyo ku dhaqmo sidaa inuu naga yeelay waa naxariis alle marka fadligiina waa qur-aanka raxmaddiina waa an jacalanaa min ahli lqur'aan ibnu cumar isagu waxa uu yidhi fadlullaahi waa alislaam fadliga alle waa islaamka wa raxmatuhu naxariista allana waa tasyiinuhu fi lqalbi qalbigeenna inuu ku yacni ku-qurxinta uu ku qurxinayo qofka qalbigiisa islaamka haddii marka ilaahay islaam kaa dhigay qalbigaagiina ku qurxiyay islaamnimadu aad iyo aada u qiimo badan baad haysaa ayb tafaasiir sidaa iskaga eg dhow dhow ayaa jirto badan khaalid ibnu macdaan isagu wuxuu yihi fadlullaahi alislaam waraxmatuhuna waa asunan waa sunooyinka nabiga sal l slam laga dhaxlay ayb macaanidaasaa marka lagu macneeyey ayb qul waxaad tidhaahdaa liyafraxuu ha farxeen bifadlillaahi ilaahay fadligiisa ha ku farxeen yani islaamnimada alla uu siiyey ha ku farxeen haku faraxsanaadeen wa biraxmatihi naxariistiisa ha ku farxeen alle oo ah markaa yacnii inuu ka dhigay dad ahlulqur'aan ah ayb ama islaamku uu qalbigoodaba ku siineeyey fa bidaalika kaagaasi falyafraxuu ha ku farxeen marka jumladii haddana maxaa loogu celiyey lita'kiid marka bifadlillaahida waxaa lagu tacallujinaa liyafraxuu jumladan dambe oo marka fabidaalika falyafraxuuna taasay adkeynaysaa ayb huwa isaga fadliga alle yaa khayrun ka khayr badan mimaa waxa yajmacuuna ay ururinayaan waxa ay jamcinayaano amwaal iyo xoolo iyo ilmo ah waxaa ka khayr badan fadliga alle iyo naxariista alle meeshaa marka waxaa dhacday xilligii cumar radia allahu canhu ayaa maal badan geel badan xoolo badan ayaa cumar loo keenay nin dadkii marka meesha joogay ka mida baa wuxuu yidhi haadaa fadlullah kan wuxuu yidhi waa fadligii ilaahay fadli alla waayuu yidhi kan markaasuu cumar waxa uu yidhi ilaahay fadligiisa wax kamida waa tahay laakiin fadliga alle kan kii aan ururinaynay adduunyada waaye eh fadliga alle iyo kan fadliga allah khayr badan aayaddan uu aqriyay marka fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waa midkuu allana leeyahay waxaad ururinaysaan waxaa ka khayr badan fadliga alle marka fadli alle kan maahan marka fadliga alla waa qur-aanka inuu dadkiisii naga dhigay waay taasaana ka khayr badan maalkan adiga hadda aada ku tilmaamayso fadli alle dabcan fadli alle un si waa u yahay laakiin fadliga alle ee maalkan iyo waxaan ka khayr badan waxa weeyaan islaamnimada iyo qur-aanka ayb waxaa kale aimada selafka qaarkood ay yidhaahdeen qofkii ilaahay qur-aanka baro oo macaanidiisii fahamsiiyo oo haddana gaajo iyo faqri yacni ka sheegto ama isu arko inuusan waxba haysanin qofkaasi de fadligii alle wou xaqiray wixii laga fiicnaabuuna u hanqaltaagay ma fiicna marka taasna ninkii marka ilaahay qur-aan baray waa inuu alxamdu lilah yidhaahdo ilaahay ku mahadiyo ee adduunyada qofka wax fiican iyo qof fiican iyo qof xunba waa iska helaan nina adduunye ma waayo ayb qul waxaa tidhaahdaa liyafraxuu ha ku farxeen bifadli illaahi ilaahay fadligiisa iyo wabiraxmatihi naxariistiisa ha ku farxeen taa marka bacdi naas baa aayaddan waxaa la yaab leh tafsiirka qur-aanka waxaad ogaanaysaan sidiisu waa naqli qur-aanka waxaa lagu fasiraa waa naqli rasuulkii in laga keeno asxaabtii laga keeno taabiciintii laga keeno ummadihii naga horreeyey diinkana soo gaarsiiyeen tafsiir laga helay inuu yahay amase qawaacidda sharciga ah ee iyadu marka dadka ahlu ijtihaadku ay wax ku istimbaadaan wax ku taagan inuu yahay way tafsiirku laakiin wixii adiga muraadkaaga iyo maskaxdaadaba wixii soo qabtaba haddii shay lagu weydiiyo war waxaan maxaad u samaynaysaa daliilkeen intaad daliil weyso markaad daliil weyso dhowr sano aad daliil la-aato mar dambe haddana inaad tiraa daliilaan soo helay oo aayadaan helay ee daliilkan wax lasoo helaya maaha wax mar qur-aanku wax shalay soo degay maaha muraadka alle iyo muraadka rasuul ay ka leeyihiinna nebigana waa gartay asxaabtiisuna waa garteen marka waxaa aad la yaab u leh bacdi naas aayaddan waxay u daliishanayaan mawlidka nebiga maalinka labiy habeenka labiiyo tobanka rabiicul awal in loo ixtifaalo la dabaal dego waxaa u daliila aayaddan ay leeyihiin qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu baa layidhi falyafraxuu baa layidhi laakiin see loo farxaa waayahay see loo farxayaa marka falyafraxuudanse nebigii iyo asxaabtiisii iyo ummadihii ka dambeeyey afarta a'imo madaahibta abu xaniifa malik shaafici axmed mada dadkii cilmiga diinka u lahaa ma aynan ka fahmin in labiiyo tobanka rabiicul awal la dabaal dego ama bishaa rabiicul awal in la dabaal dego ma aynan ka fahmin wadaad marka toddobaatameeyadii iyo noolaabaa marka aayaddan uu keenay ee aayadda toddobaatankii ma imaanin marka nacam way ka horreysay wax u fahmayna ma jiro oo ka fahmay marka ixtifaalkan u ka fahmayna ma jiro istimbaad marka qaldan weeyaan qur-aanka ilaahayna waxyaabaha in laga ilaaliyo waay adiga hadday adiladu ku ciriirisay oy ku dhibtay maahan inaad marka madaxa un aayad u geliso ee wayna sameeyaan dadka badanaa bidcada iyo waxaa ku talabusoo ku dhex jiro hadda qolo gaara anigu keliya kama hadlaayo ee daa'ifo walbo ee diinka si qalloocan u fahamsan markii lagu ciriiriyo adilada waxunbay iska soo qabsanayaan haddii laakiin loo celiyo fahamkii asxaabta iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin loo celiyana fahamkoodu inuu eber yahay baa soo baxayso waxyaabaha marka in laga fogaado qur-aankana aan saas loo macnaynin ayb huwa isagaa khayrun khayr badan mimaa ka khayr badan waxa yajmacuuna ay ururinayaan qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun yacnii qofkaan leeyahay toddobaatameeyada iyana dabcan de calowilmaaliki sayid calowilmaaliki baa ugu horreeyey aayaddan wax u daliishada ixtifaal bilmawlid nacam wax ka horreeya ma hayno isaguna hadda toddobaatameeyadii meelahaas ama lixdameeyadii noolaa uu joogay marka wax ka horreeyey ama yacni saxaaba ama taabiciin ama atbaacu taabiciin ma leh marka waxyaabahaas in laga taga waayo qof ku muxaadaraynayana in macno weyn loo sii yeelo ma aha waana sidaa un in loo ogaado qul waxaad tidhaahdaa ara-aytum bal ii sheega maa anzala allaahu qul waxaad tidhaahdaa ara-aytum bal ii sheega akhbiruunii ii warrama oo ii sheega maa ay ladii kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey lakum idinka uu idiin soo dejiyey oo min risqin risqi ah fajacaltum aada ka yeesheen minhu isaga xaggiisa xaraaman xaraam uwa xalaalan aada ka yeesheen bal arrinkaa igaga warrama kaa ii sheega qul waxaad tidhaahdaa allaahu allaa alla miyaa adina lakum idiin idmay oo idin amray idinka sidaa amise calallaahi alla alla korkiisaa taftaruuna ku been abuuranaysaan wixii marka saa'ibada iyo suuratulmaa-ida iyo suuratulancaam aan kusoo marnay wa halkanna marka tashriicoodii baatilka ah baa la radinayaa oo alla wuxuu leeyahay risqiga alle idiin soo dejiyey qeybna inaad xalaal ka dhigataan qeybna aada xaaraam ka dhigataan ma allah sidaa idin amray mase waa been abuuranaysaan marka tashriicaan idinka jeebkiina iska daaya alla tashriica ha laga qaato qul waxaad tidhaahdaa ara-aytum akhbiruunii bal ii sheega oo iigu warrama maa ay ladii kii anzala allahu alla uu soo dejiyey lakum idinka idiin soo dejiyey min risqin xaal ou risqi ku bayaansan yahay oo yacni risqiga alla ah fajacaltum aada ka yee ka dhiga ka aaminteen minhu isaga xaggiisa aada ka dhigateen xaraaman xaraam xaraam iyo waxalaalan xalaal aada ka yeelateen oo idinka jeebkiina ah qul waxaad tidhaahdaa allaahu allaa adina laku allaahu alla miya adina lakum idiin idmay idinka sidaas bimacnaa allaahu amara lakum amarakum bidalika alla miyaa sidaa idin amray am cala allaahi amtan marka waxaa ku bannaan munqadica in laga dhigo am bal eh ilaahay idinma amrine cala allaahi alla korkiisaa taftaruuna ku been abuuranaysaan waxaa alla idinma amrin wamaa danu ladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba yowma alqiyaama wamaa maxaybow wamaa danu ladiina kuwii malahooda muxuu ahaanayaa yaftaruuna abuuranayaan beenta calallaahi alla korkiisa alkadiba been ku abuuranayo malada ay malaysanayaan muxuu noqonayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha in allaha alla laduu fadlin fadli kuu saaxiiba waayo cala nnaasi dadka korkooda walaakina akharahum badankoodse laa yashkuruuna ilaahay ku shukrin maayaan qofkaa dadkaa markaa tashriica iska samaystay ee ilaahay masabitay maxay alla ka filanayaan qiyaamo markii la tago maada marka waa istifhaamiya wamaa danu ladiina kuwii maladoodu muxuu noqonayaa yaftaruuna abuuranayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta kuwa ku abuuranayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha malada ay alla ka malaystaan maxay noqonaysaa waa un cadaab in allaha alla laduu fadlin fadli macnaha ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan annahu yasfaxu canhum inuu iska dhaafayo wayaqfiru lahum inuu u dembi dhaafaya miyay malaynayaan kalaa maya bal yusliihim saciiran wuxuu ku solayaa uu gelinayaa saciira in allaha alla laduu fadlin fadli kuu saaxiiba weeyaan cala nnaasi dadka korkooda fadli ku leh walaakina akharahum dadka badankoodse laa yash laa yashkuruuna alla ku shukrin maayaan marka in allaha laduu fadli ciqaab baa hadda laga soo hadlay in allaha laduu fadlin marka munaasabada ay la leedahay waa maxay macnaha waxay tahay marba haddii uu ciqaabka aakhiro ula sugaayo ee adduunyada ounan ugu soo dadejinaynin alla fadli buu u saaxiib yahay marka macnuhu sidaas weeyaan wamaa takunu fi sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aan wamaa takuunu ma ahaanaysid adiga nebi moxamedow fii sha'nin sha'ni dhexdii ma ahaatid wamaa tatluu ma akrinaysid minhu min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xaggiisa min qur'aanin ay qur'aanan qur-aan ma akrinaysid walaa tacmaluuna ma samaynaysaan min camalin camal ma samaynaysaan ilaa haddii aada camal samaynaysaan ood adiga kitaab alle xaggii qur-aan aada ka akriso sha'ni aada ku sugan tahay ilaa kunnaa waxaan ahaanaynaa calaykum idinka korkiina shuhuudan kuwa goobjoogayaal korkiina ku ahoo markhaatiyaal dushiina ku ah id waqti tufiiduuna aada samaynaysaan ood qaadanaysaan id waqti tufiiduuna aada qaadanaysaan ood samaynaysaan fiihi fil camali camalkaa dhexdiisa aada qaadanaysaan wamaa yaczubu ma qarsoonaanayo can rabbika rabbigaa xaggiisa min mithqaali daratin mithqaalu daratin dhuuricaso wax la-eg wasnigeed ka qarsoonaan maayo fil ardi dhulka korkii darada oo fil ardi dhulka korkiisa ahaatay walaa fi samaa-i samada dhexdeeda ahaatay alla ka qarsoonaan mayso walaa asqara ku yarna ka qarsoonaan maayo alle min dalika kaagaas ah walaa akbara min dalika kaagaa ka yaraan badan walaa akbara ku ka weynaan badan ka qarsoonaan maayo alle ilaa fii kitaabin unbu wamaa daaka kaagaasna ma ahaanayo ilaa fii kitaabin kitaab dhexdii unbuu ahaanayaa kitaabka oo mubiinin cad halkanna muraaqabada alleeya sidoo wax walba uga warqabuu ka waramayaa alleh wuxuu leeyahay alla wamaa takuunu ma ahaanaysid khitaabku nebigu ku socdaa wamaa takuunu ma ahaanaysid nebiyow fii sha'nin fii camalin camal dhexdiisa wamaa tatluu ma akrinaysid minhum min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xaggiisa min qur'aanin ay qur'aanan qur'aan akrin maysid walaa tacmaluuna idinku ma samaynaysaan min camalin ay camalan camal ma samaynaysaan ilaa haddaad samaysaan kunaa waxaan ahaanaa calaykum korkiina waxaan ahaanaynaa shuhuudan markhaatiyaal kuwa ku ah dushiina id waqti ayaan markhaati dushiina ku nahay tufiiduuna aada qaadanaysaan ood dhex gelaysaan ama aada dabaalaneysaan fiihi fil camali camalka dhexdiisa damiirkaa marka fiihi fil camali shaniga ama camalka min camalin taasuu u laabanaya wamaa yaczubu ma qarsoonaanayo kama maqnaado can rabbika rabbigaa xaggiisa kama qarsoonaanayo ka maqnaan maayo xaggiisa min mihqaali daratin ay mihqaalu daratin dhuuricaso wax le-eg marka mintaani maadaama ay nafyi ku dhex jirto macnaheedu waxaa weeyaan un zaa-ida inay tahay oo ay sila ay tahay marka hadday zaa-ido tahay marka xagga maxalka hadba marka calaa xasabi caamilihaa hadda caamilkeedana yaczubudaasaa faacil u baahan min mihqaali daratin marka fii maxali rafcin faacil wa wamaa yaczubu ma maqnaanayo waa can rabbika rabbigaa xaggiisa kama maqnaado min mihqaali daratin ay mihqaalu daratin dhuuricaso wax la eg kama maqnaado alla xaggiisa ayb fil ardi dirada oo fil ardi dhulka korkiisa ahaatay walaa fi samaa'i samada dhexdeeda ahaatay ka maqnaan maayo alla xaggiisa walaa asqarana waxay ku cadfan tahay min mihqaalida walaa asqara min dalikana iyadana marka meeshaasay la xiriirtaa ayb walaa asqara ku ka yar wax ka yar ka yaraan badan min dalika kaagaa ka yaraan badanna ka maqnaan maayo alla subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayb darada yay ku cadfan tahay daraday ku cadfan tahay leanna daradu iyada min mihqaali daratin darada fii maxali jarin bay joogtaa walaa asqara marka waxaa weeyaan fii maxali jarin waana maa laa yansarif mar hadday maa laa yansarif tahayna calaamadii jarka fatxadaasa ah walaa asqara marka haddii la yidhaahdo daratintaa lagu cadfaya wamaa yaczubu kama maqna min can rabbika rabbigaa xaggiisa ka maqnaan maayo min mihqaali daratin ay mihqaalu daratin dhuuricaso wax la-eg fi lardi walaa fi samaai walaa mihqaalu asqara min dalika saasoo kale waa kaagaas wax ka yaraan badan daradaa wax ka yaraan badan wax la-egna alla ka qarsoonaan maayaan waayo xaggiisa qiraa'ada kale haddii la aqriyo walaa asqaru oo ra-da la godo iyada mihqaal ayaa ayay ku cadfanaanay markaa maxallan lanna mihqaal maxalkeedu waa waa fii maxali rafcin waa faacil ilaa mintu waa silaan dhahnay xagga maxalka maadaama ay marfuuc ka tahay walaa asqaru waa la goday marka labada qiraa'o tawjiihooda naxwiga sidaas waay ayb walaa asqara wax ka yaraan badan dhuuricasada wax la egna kama qarsoonaadaan alla min dalika kaagaa dhuuricasado daradu u laabanaya ishaaradu ay u laabanayo walaa akbara wax ka weynin badan wamaa daaka kaagaasina ma ahaanin kulluhu dhammaantiis ma ahaado ilaa fii kitaabin kitaab dhexdii unbuu ahaaday kitaabka oo mubiinin cad marka ilaa fii kitaabinta waxaa usoo qadaraya jumlo wamaa daaka wamaa daaka kaasi ma ahaado ilaa fii kitaabin unbuu ahaanayaa mubiinin inay ka maqnaadaan iska daaya alla waa u diiwaan gashan yihiin waxaa yareerkaan alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa hooy ina wliyaa allaahi alla owliyadiisa kuwa alle diinkiisa u gargaaro owliyada alleh laa khawfun cabsiyu calayhim korkooda ma ahaanin oo waxa ka horeeya kama baqayaan walaa hum mana ahan yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayo oo waxay ka tageen adduunka uga tageenna kuwa ka tiiraanyoonaya ma aha aladiina kuwii aamanuu rumeey hum iyagu aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyeen wa kaanuu ahaadeen yattaquuna inay alla ka dhowrsanayaan ayb lahum waxay leeyihiin albushraa bishaare ayaa usugnaatay fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyn iyo wa fi laakhirati aakhirada dhexdeeda laa tabdiila bedelitaan likelimaatillaahi ilaahay kelimaadkiis uma ahaanin lama bedeli karo dalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan weeyaan alcadiimu aada u weynin badan halkana alla wuxuu ka hadlayaa awliyadiisa iyo waxa uu ku fadilay iyo waxa uu siiyey marka waana tilmaamayaa alle cidda owliyadiisu ay yihiin alaa hooy ina awliyaa allaahi alla owliyadiisu weliga asalka waxaa lagu yiraahdaa yacni waxaa weeyaan annasiir ama annaasir kuwa marka alle diinkiisa u gargaaro oo diinka alle kuwa ku taagan oo alle owliyadiisa laa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma ahan iyagu yaxzanuuna kuwa walwalaya oo tiiraanyoonayo waa loo bishaaraynayaa markay dhimanayaan naxnu awliyaaukum fi lxayaati اddunyaa ina aladiina qaluu rabuna allahu uma staqaamuu tatanazlu calayhim اlmalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu markaas waayo marka loo bishaaraynayo inta ay nool yihiin laakiin waa ka cabsanayaan qiyaamaha leanna maxaa yeelay dadka awliyada alla kuwii ugu qiimaha badnaa abubakar iyo cumar aakhira waa ka cabsan jireen marka ma baqayaan waxa ka horeeya kama baqayaan macnaha waa markay malaa'igtu u bishaaraysoy dhimanayaan walwalkaas waa laga bixinayaa iyaga marka ayb hum iyagu aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyeen oo iimaanka laga helay wakaanuu ahaay wa kaanuu ahaayeen yattaquuna inay alla ka cabsanayaan oy ka dhowrsanayaan labadan tilmaanna marka waa labada tilmaamo weligu uu leeyahay ayb iimaan in laga helay iyo alla ka cabsi taqwo meeshaa marka dhowr waxyaaboodba waa laga qaadanaa marka hore weligu horta inuusan nebi ka fadli badnayn leanna weligii waxaa lagu tilmaamay min shani waxaa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna leyii labadaas tilmaanna yacnii mu'miniinta iska leh oo qofka mu'minkaa allow rumaynayaa nebigiisuu rumaynaya waa dhowrsanayaayo wixii tacaaliimtii uu nebi moxamed ka helay ayuu ku dhowrsanayaa isaga marka kama fadli badno marka nabiyullaahi maxamed sal ll l slam waana zandaqo dadka qaar baa waxay qabaan maqaamka wilaayada iyo nubuwada in wilaayadu fadli badan tahay waana wax marka zandaqo iyo kufriga ah weeyaan waxyaabahaasi ayb oo qaar baa marka waxay yidhaahdeen maqaamu nubuwati fii barzakhin nubuwada maqaamkeedu waa meel dhexe fweyq الnubuwati wa duna الrasuuli nubuwadana xoogaa waa ka koraysaa welinimadaa koraysay dheheen rasuulnimadana way ka yar hooseysaa waxaas baail waayo marka mufasiriintuna meeshan way ku radiyaan arrintaas waxaana kamida ibnu caiya dadka arrintaa aada u radiyay ibnu caiyat alandalusi fi lmuxarar اlwajiiz ayb meesha faa-iidada labaad ee aayadda laga qaadanaa waxay tahay qofka sifadan lehee iimaanka iyo alla kacabsiga leh waa weli alle mar haddii iimaan iyo taqwo laga helo haddii marka aan aragno karaamo wax caadada ka baxsan oo khaariqulcaado ah oo qof kasoo daahirtay marka aan aragno inta aanan dhihin waa karaamo waxaan miisaan saaraynaa qofkan ay kasoo daahirtay haddii nin alla kacabsi iyo dhowrsi lagu yaqaano uu yahay waa karaamo ilaahay ku karaameeyey ahlu sunnuhuna waa aaminsan yihiin karaamada inay jirto oo karaamaat ulawliyaa wax jira waayo nusuus fara badan waa kusoo aroortay laakiin shayga intaan karaamo la dhihin qofka ay horta lagu arkay waa in la fiiriyo wax kasta oo caadada ka baxsan ogow gaalna waa kasoo daahiri kartaa mu'minna waa kasoo daahiri kartaa arrintaana tusaalaan idin siinayaa dajaal dajaal cid ka gaalsan ma taqaanaan maya maca dalika dajaal marka uu yimaado samada amar uu siinayaa markuu amar siiyaba roobay keenaysaa dhulkiibuu amar siinayaa akhrijii kunuusaki kaydadkaaga bannaanka soo dhig buu dhahayaa waa soo baxaysaa dahabkii iyo wixii ku jiray oo dhan dajaal marka ma waxaan dhahaynaa karaamuu leeyahay waa weli ilaahay maya leanna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ma haayo aniga halla i caabuduu taagan yahay marka wax walbee caadada waxyaabaha khawaariqulcaadaadku afar qaybood waaye mid waxaa la yidhaha mucjizo ambiyadaa la siiyaa iyada waxaa la socda taxaddi car la imaa waa la socda nebigu mucjizo shaybuu la imaanayaa caadada ka baxsan markaasuu leeyahay kan oo kale car keena ta labaad waxa ay tahay karaamo qof mu'mina oo ilaahay ka cabsado ayaa waxaa lagu arkayaa wax caadadii ka baxsan oo ilaahay u fududaynayo waa karaamo ilaahay ku maamuusa ayb ta saddexaad waxaa la yidhaahdaa irhaas irhaaskuna macnihiisu wuxuu yahay nebigu inta aan lasoo dirin calaamadaha caadada ka baxsan ee lagu arko ayaa waxaa la yidhaahdaa irhaasaad qeybta afaraadna waxaa la yidhaha istidraajaat istidraaj maxaa la yidhaha sabaansab qofka isagoo gaal ah baa haddana caadada wax ka baxsan baa gacantiisa kasoo daahiraya shaydaankiibay kasoo daahiraya jinnigiibuu kasoo daahirayaa gaalkiibuu kasoo daahirayaa faajir faasiq ah ayuu kasoo daahirayaa maaha in lagu sirmo marka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala waxaa laga wariyey sanad saxiixa looga wariyey dad baa waxay ku yidhaahdeen layth bnu sacad saaxiibkaa layth bnu sacad wuxuu yidhi haddii aan arko nin bidcoolo ah oo saaxiibu hawaa ah oo aan arko ku socdo biyaha badda korkooda ku dhex socdo haddii aan arko maa qabiltu minhu aniga kama yeeleen ee ka waranaa la yidhi shaaficiyow markaasuu imaamu shaafici waxa uu yidhi low ra-aytuhu yatiiru fi lhawaa'i maa qabiltu minhu aniga nin saaxiibu hawa ah oo aan diin lahayn oo aan salaadii ku fiicnayn oon jamaacadii ku fiicnayn oon farji ka dhowrsanaynin oo nin aada diinka ugu xun haddaan arkay isagoo hawada duulayo ma ku sirmaayo yidhi mana ka aqbalayo waxa uu sheegayo waxaanan u aqoonsanayaa inay tahay istidraaj iyo fidno dadka lagu fidnaynayo unbis marka haddaad aragta nin cumruhu masaajid baan lagu arkaynin oon jamaaco lagu arkaynin oo haddana waxyaaba qaraa-iba laga arkayo shaydaan weeyaan kaas u nacam wixii marka dajaal ku tiri ha ku qaldamin marka nacam haddaad wax walboo caadada ka baxsanba karaamo u aqooto waa halaagsamaysa adiga laftaada diin meesha ku hayn maysid nacam ayb dad marka jinniga la saaxiiba oo shayaadiinta u yeerto oo waxaas buubsada baad arkaysaa dadku shuyuuqay leeyihiin nacam shiikhiyaa saas yidhi kanbaa saas yidhi weli ilaahay waaye jin wax la shaqaysto shaydaana miyaa weli ilaahay oo weli ilaahay maahane waa awliyaa-u shaydaan weeyaan waana soo marnayo wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum awliyaa raxmaan iyo awliyaa-u shaydaan baa jiro in la kala saarayna u baahan tahay marka ayb qofka toosan ee ahlullaahiga ah haddii laga arka wax karaamo waa wax khaariqulcaadaha karaamo waa loo garan karaa karaamadaasna lafteeda weliba yacni waa ajarkiisii wax kamidoo la siinayo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu siinayo inta badanna laba waxyaaboodaa lagu siiyaa wax muslimka u roon maalin muslimku ay dhibaataysan yihiin inuu intuu duceeyo ilaahay ducadiisa hore ka aqbalo oo dadkii muslimiintay faa-iido u tahay karaamadu ee amase in markaasi diintu ay faa-iido u tahay oo mathalan yacni diinkii ilaahay maalin marka lagu kala baxaayo xaq iyo baailkii karaamadiisii marka in alle xaq iyo baailkii ku kala sooco iyaduna waa faa-iido labadaas waaya karaamada waxa ilaahay u siiyo dadka wan wanaagsan laakiin wax layskaga ummadda caamada wax looga cuno oo dadka la yidhaahdo waxbaan idin dheernahay iyo dhulkaan idinla gedinaynaa iyo baabkaas ninka galaa marka waa nooc un wax iska faataa dhug iska ah yay ahaanaysaa ayb hum iyagu aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyeen wa kaanuu ahaadee ahaayeen ahaayeen yataquuna inay ilaahay ka cabsanayaan lahum waxay leeyihiin albushraa bishaara u sugnaatay fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda bishaaradan dhowr tafsiir baa lagu fasiray xadiid saxiixa waxaa kusoo arooray bishaaradu inay tahay ru'ya saalixa alru'ya saalixa ru'yada fiican ee isagu ou arko ama loo arko qofka muuminka riyadu waa mubashiraad qofkiioo dadaalayo fiican haddii wax fiican loogu riyoodo waa bishaarada ayaddu ay tilmaamayso ayb macnahaasaana marka ugu roon macaani kalena waa lagu macneeyey oo waxaa ka mid a macaanida athanaau lxasan markay dhintaan ama inta ay nool yihiin ummadda ilaahay carabkooda ammaan in loo geliyo ayb ammaan in loo geliyo aakhirana jannada macaanidaa iyo kuwo kaleba waa lagu macneeya waxaa kaloo lagu fasiray bishaaradu markay dhimanayaan in loo bishaaraynayo aayaddii in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamu laa tabdiila bedelitaan likalimaat illahi ilaahay kalimaadkiisii uma ahaninoo lama bedeli karo wacdiga alle dalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan weeyaan alcadiimu weynin badan walaa yaxsunka qowluhum ina alcizata lilahi jamiican huwa samiicu lcaliim walaa yaxsunka yownan ku muruggelinin qowluhum warkooda kuwan gaaladaa warkooda iyo takdiibkooda iyo beenaynta ay wax beeninayaan yaanay ku murjinin warkaas waa dhammaaday marka ina alcizata sharaftu lilaahi allay usugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed huwa isagu alle asamiicu mid maqlid badan waayo alcaliimu cilmi badan alaa ina lilaahi man fi samaawaati waman fi lardi alaa hoy ina lilaahi alla unbuu usugnaaday man baa usugnaaday dul fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo waman baa usugnaaday fi lardi dhulka korkiisa ku sugan wamaa yatabicu ma raacayo aladiina kuwa yadcuuna tuugayaan min duunillaahi alla sukadiisa alaalihata ilaahyada baatilka ah kuwa tuugayo shurakaa-a ma raacayaan shurako kuwo ilaahay wax la leh raaci maayaan kuwaasi in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna mala unbay raacayaan iyo mala awaal wa inhum maa hum iyagu maahan ilaa yakhrusuuna kuwa iska malamalaynaya maahani oo wax odorosaya un weeyaan ayb wamaa yatabicu ladiina marka yatabicuda waxay u baahan tahay mafcuul mafcuulkeeduna marka waxaa weeyaan shurakaada dambe yadcuunadaanna mafcuul bay u baahan tahay mafcuulkeeduna waxaa weeyaan waa lasoo qadarayaayo alaalihatow tarkiibka marka si fiican u feerin maada halkan ku jirtana naafiye in laga dhigaa waa bannaan tahay bacdilmufasiriinna istifhaamiyey ka dhigayaan ayb wamaa yatabicu ma raacayo aladiina kuwii ma raacayaan faacilkii waa aladiina yadwamaa yatabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadcuuna baryayaan oo caabudayaan min duunillaahi alla sokadiisa alaalihata ilaahyada baatilka ah kuwa caabudayo alla sokadii ma raacayaan shurakaa-a ma raacayaan kuwa marka alla wax la leh ma raacayaan ma raacayaan maxaa loo leeyahay waaba raacsan yihiin soomaa laata iyo cusa ma raacayaan waxaa loo leeyahay xaqiiqatan ilaahay waxbaba mabaa la leh kuwaas kuwaas maa ilaahay wax la leh waxba mabaa la leh iyaga marka waxay iska raacayaan cilmi iyo waxaa maahane wax iska malamalayn ah un weeyaan wamaa yatabicu ladiina kuwii ma raacayaan yadcuuna caabudayaan min duuni illahi alla sokadiisa alaalihata caabudayaan shurakaa-a ma raacayaan ay laa yatabicuuna shurakaa-a ma raacayaan cala alxaqiiqati sida xaqiiqda ah in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna mala unbay raacayaan ee cid wax laleh alla xaqiiqo wax ula lahoy raacayaan ma jiraan wainhum maa hum iyagu maahan ilaa yakhrusuuna kuwa iska odorosayo wax malamalaynayo huwa aladii jacala lakum lleyla litaskunuu fiihi wاnnahaara mubsiraa huwa alle aladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idinkaga dhigay alleyla habeenka habeenkii idin yeelay litaskunuu inaad si aada u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa inaad ugu xasish aada ugu xasishaan waannahaara maalinkiina mubsiran idinkaga dhigay mid wax tusinayo wanahaara mubsiran maalinkiina mid wax tusinayo ama wax arkaya idinkaga dhigay ee maalin miyaa wax arkana maalin wax ma arko waxna isagu dad ma tusiyo laakiin waa lagu arkaa wax dhexdiisaa wax lagu arkaa waa usluub carabi ah oo baliiq ah oo carabtu ay taqaanay calaa haada namad baana qur-aanku uu ku socday huwa alle aladii allihii weeyaan jacala lakum idinkaga idin idin yeelay idinka alleyla habeenkii idinkaga yeelay litaskunuu inaad ku xasishaan fiihi habeenkiibuu idin yeelay idinka dartiin buuna idin abuuray huwa alle aladii allihii weeyaan jacala lakum khalaqa lakum idinka dartiin u abuuray alleyla habeenka litaskunuu saad u xasishaan fiihi fi leyli habeenka dhexdiisa aa ugu xasishaan waannahaara maalinkiina wuxuu idinkaga dhigay wajacala lakum nnahaara maalinkiina wuxuu idinkaga dhigay mubsiran mid markaa yacni aada wax ku arkaysaan ina fii dalika kaagaasi laayaatin baa ku sugan liqowmin qolo ugu sugan yahay calaamaad ilaahay qudradiisa tusaya liqowmin qolo ayuu u yahay yasmacuuna maqlayaan qaaluu ittakhada allaahu waladan qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladan ilmo subxaanahu ilaahay baa nasahan alla nasahayaa huwa alle isagu alqaniyu weeyaan alle qani ahoo ka maarmo wixii isaga kasoo haray ilmo iyo xaasna qof baahi qabaa u baahan baahi shahwo qof qabo cajzi ku imaanaya inay ka daboolaan darteed waxaasaa ilmo iyo loo dhalaa naagna loo aadaa ilaahay waxaa ma qaba marka waa qani lahu lilaahi alla unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday in cindakum agtiina ma ahaanin min sulطaanin wax xujo ah bihaada kan in cindakum maa cindakum agtiina ma ahaanin min sulطaanin ay sulطaanun wax xujo ah agtiina ma ahaanin bihaada arrinkan ayb ataquuluuna miyaad odhanaysaan oo ma dhahaysaan cala llaahi alla korkiisa maa shay miyaad dhahaysaan laa taclamuuna aydnan ogeyn waxaydnan cilmi u lahayn miyaad alla korkiisa ka dhahaysaan qul waxaad tiraahdaa ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranayaan cala llaahi alla korkiisa alkadiba beenta kuwa ku abuuranayo waxaad ku tiraahdaa laa yuflixuuna waxaad tiraahdaa kuwaasi laa yuflixuuna ma liibaanayaan qul waxaad tiraha ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranayaan cala llaahi alla korkiisa alkadiba beenta kuwa ku abuuranayo alla korkiisa laa yuflixuuna ma guulaysanayaano ma liibaanayaan mataacun fi dunyaa lahum waxay leeyihiin ama daalika kaagaasi mataacun tamtiicun raaxayn weeyaan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda loogu raaxaynayo uma markaa dabadeed ilaynaa annaga intii ka ahunbaa marjicuhum rujuucuhum noqodkooda uu ahaanayaa xaggeena u ahaanayaa uma markaa dabadeed nudiiqu waan dhadhansiinaynaa hum iyaga alcadaaba cadaabkii baan dhadhansiinaynaa ashadiida ee darnaanta badnaa ee darnaa bimaa kii bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yakfuruuna inay kufrinayaan oy alla diidayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed